barnaamijka dhallinyarada maanta
sanad wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastood naga maqlaysaan halkani waa washington kuna soo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a waxaanaad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kasta oo aad joogtaan waa jimce bisha januari waa kow sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacaddayada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya caashe ibraahin aadan caashe cuudi anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idinku hayno dhegaystayaal waxaa ka mid a dhallinyaro ku nool magaalada hargeysa oo hal abuurtay qalab ku xiran internetka oo lagu ilaalinayo xoolaha ka waran haddii waraabe uu xoolaha kaa cuno taasna talada ma lagu daray marka waxaan uga maqaalahad in neefkiisa xadka somalilan ka tallaabay dabeedna waraabaa cunay g b s kiina waraabaa horu sii qaatayba dabeedna waa laga dabatay g b s kii ilaa iyo bartamaha etoobiya ayaa lagu soo helay neefkii
waa arrin la yaab le caashaay maanta waa sannadkii cusbaa ee labada kun iyo lix iyo tobanka jimcana wuu ku bishay dhegaystayaasha marka waa jimco oo awalba iska ahayd maalin ciid oo maalin farxadeed oo haddana sanadkii cusub uu kusoo beegmay sanad wanaagsan ayaan dhegaystayaasha leenahay Sanad ku lacaab wanaagsan.
maantum bikhayr kii noo hagaagee noqo loo hanweyn yahay oo weliba boogadhayo ah waa ku daraya ismaaciilo waxaan filayaba inaad la sii luuqayso beydka labaad waxaaba lagu soo qodobadaas iyo qaybo kaleba waxaad kaga bogan kartaan inta uu socdo barnaamijka dhallinyarada maanta marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida aqalka cad ee looga arrimiyo dalkan maraykanka ayaa dib u dhigaya qorshe uu ku soo rogi lahaa cunaqabatayn lagu bartilmaameedsanayo gantaalaha balaastigada ee iiraan sida ay warbaahinta maraykanka qaarkood ay soo wariyeen saraakiisha maraykanka ayaa waxaa qorshahoodu ahaa in ay horaanta toddobaadkan ku dhawaaqaan xayiraado ka dhan ah labiyo toban qof iyo shirkado kuwaasi oo ku kala sugan dalalka iiraan hong kong iyo istoga imaaraadka carabta hase ahaatee wargeyska the wall street journal ayaa gelinkii dambe ee khamiista ku warramay in go-aankan dib loo dhigay
hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un ayaa khudbadiisii sanadka cusub ee jimcahan u adeegsaday inuu inta badan diiradda ku saaro muhiimadda ay leedahay horumarinta dhaqaalaha isagoo carabka ka duway in ay wax khatar ah ka imaan karaan barnaamijka hubka nukliyeerka ee dalkiisa hogaamiyaha da-da yar ayaa waxyaabo mucayima uun kaga hadlay khudbadiisa soddonka daqiiqo socotay taas oo ahayd khudbadii afraad ee ujeediyo tan iyo intii uu la wareegay xilka madaxtinimada dalkaasi kadib markii uu geeriyooday aabihii sanadkii laba kun iyo koob iyo tobanka
caasha sanad cusub baan horta ku idhi adiga sanad wacan oo wanaagsan ismaaciil dee waxaan filayaa een, innaga dee lix saacadood mise shan saacadood baaba laga joogantii sanadka cusub inoo dhashay waa waa sidaas haye bal adig sanadkan iga war marka sanadkan horta anoo hurduu dhashay
haye anigoo weliba een, afar saacadood sii jiifa haye ayuu sanadkan dhashay mar haddaad soo jarmaadayso shaqo aad usoo socoto sanadkiina waqtigiina uu kala duwan yahay haddii sanadka cusub anaa soo jeedo ii dhalan lahaa laba saacun baan soo jiifi lahaa markaan shaqada soo gelayo marka hadduu jiif iigu dhashay iyo hadduu soo jeed iigu dhashay waxaan filayaa in sanad wanaagsan oo kheyr iyo bashaare leh uu noqon haye doono waxaan haddii Alla islahaa idmo.
qalin iyo waraaq intaad qaadatay baad waxyaabo badan waxyaabanaad lahayd sanadkii hore qorshayaasha kale ka ka rogo laba saac maya haddun bay ka bilaabanaysaa haye caweyskiina uu soo socdaa kolba caweyska wax badan caweyska wax badan sheegi doona wax badan sheegi doona halkaasaynu ka eegi doona Aad iyo aad.
heestan ku bilowna mise barnaamijkii waraaba barnaamijka waraabahan ku bilowno dadku macluumaad bay u baahan yihiin soomaalida warna ma sugta ismaaciil oo taas ku darso haye haye haddaad tirahda barnaamij waraabe oo soo wadaa oo xoolo la tegay oo lagu soo ogaaday qalab wax sheega Ha.
maba sugi karaanba haye marka marka marka bal warka ugu gaajo kulul wax baahin loo qabo haye marka taasaan ugu horeyno waxyaabaha aadka iisoo jiitay waxaa ka mid a caashay ha sida aynu tiisarkaba ku sheegnay ama Haye.
qaybtii hore ee idaacadda markaynu furaynay hordhaca ahayd hordhac ahayd een, soomaalidu waa xoololey aad iyo aad beerelena way tahay ismaaciil ku dar beereleyna way Haye.
tahay farsamo kalena way yaqaan laakiin xoolaha waxaan ka hadlayaa intaynu markayn qaybta xoolaha ka hadlay hay qaybta xoolahoo kale dadku waxaa dhibaato badan ka haystay ariga marka uu lumo geeloo kale waxaa loo helay farsamo koor wax la yidhaahdo ayaa qoorta loo sudhaa dakoorta waagii hore bay ka lulan jirtee haa koorta saa macnaha baan ku leeyay berigii hore reer miyigu noloshooda ku xalilay lagu lagu ilaalin jiray haa tusaale ahaan kayn buu dhex gelayaa marka hasha waxaa laga dareemayaa iyadoo qoloco qoloco Haa.
qoloco le marka inta badan een, geela neefka hormuudka oo ah ayaa lagu xidhi jiray waa gartay haatan dunidu isbedeshay haye farsamo casriyaa la gaadhay oo kolayga ma la bedelay kolayga waa la bedelay haye kolayga waxaa la yidhi dhegtun baa qabatay mid waxaa la rabaa samad wax ka soo qabanaya mid samada wax beri dhow waxayn maqlayn hamar gawaadhadan waaweyn oo geel lagu ilaaliyo waa gartay haatan waxaa la marayaa g p s waa lagu xiraya g p s baa lagu xidhaya waa gartay niman dhalinyaro ah oo jaamacad ku taalla magaalada hargeysa haye ayaa waxay hindiseen waxaa jira lo qaaliyo xitaa meelaha lagu dhaqdo oo laga keeno wadamadan galbeedka lo qaaliya holland iyo oo geela ma ka qaalisan tahay way ka qaalisan tahay taa lagaa maqla maanta gawaadhi iyo waxaa lasoo saarayaa kharash badan baa inta lagu keenaya qudheeda ha marka waa loodii caanaha badnayd waa gartay marka hayo een, lo'daas oo kale ama geela oo kale ama hay- een, xoolahaas oo kale ayaa waxaa lagu xidhaya qalab g b s a qoorta loo suraya waa gartay macnaha neefka hormuudka u ah waxaa la ogaanaya meesha joogo haddii ay xadka xataa ka tallaabaan waa lasoo helaya haddii xad ka tallaabaan meel internet g b s ku adigu waa inaad internet haysataa waa gartay sheekada uu leeyaha kubada waxa weeye neef waraabe cunay haye
qaybta dambeenu deynaynaa warbixintay ku dhex jirtaa Waa gartay.
sida raqdiisa looga soo heli karo g b s ka waa tahay wariyaha v o a magaalada hargeysa cabdixkiin maxamuud shirwac waa kan
waa hagaag dhegaystayaal waxaan ku suganahay een, xarunta jaamacadda golis islamarkaana een, halka waxaa ku sugan eh, dhalinyarada ka mid ah een, ardayda jaamacadda golis ee islamarkaana sameeyey curinta ama haba halaaro abuurnimada een, eh, haddaan ugu horeyba dhacan geystan kaga soo bilaabo gaar ahaan qeybta een, xoolaha oo ay halaabur cusub ka sameeyeen dhalinyaradani Een, adoo magaca ku bilaabaya muxuu yahay barnaamijkan dad sharaxaad samayseen Eh, bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdulaahi xasan waxaan ka socdaa kuliyadda xanaanada xoolaha jaamacadda gelis Eh, run ahaantii waxaan sameynay barnaamij an- ka anfacay dadka reer guuraaga inay la socdaan xoolahooda meesha ay marayaan kaas oo hab tiknolojiyada u isticmaalnay een, g p s iyo g i s isku xirnay tusaale ahaan oo kale neefka miyiga jooga een, marka uu miyiga daaqayo aan loogeyn meeshuu ku sugan yahay si toosa qofku wuxuu kala socon karaa gurigiisa isagoo jooga isagoo isticmaalaya computerkiisa een, habkaas oo lahda geographic information system marka waa habaad idinku curiseen aad samayseen haa habaan u cirino weeyaan een, waxaa weeyaan welibana waan soo mataqaanaa waan sii modified garaynay waad sii habayseen waayo tusaale ahaan oo kale haddaan adigana aan ku weydiiyo een, suu u shaqeynaya barnaamijkan amaba habkan een, g p s ka ah amaba een, eh, lagula soconayo xoolaha M- asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa maxamuud aar cismaan waxaan ahay ardayda kuliyadda xanaanada xoolaha waxaa jeebaarsan uu shaqeynayaa neefka geela ayaa qoorta lagaga xidhayaa waana layska sii deynayaa qofki wuxuu kala soconaya gurigiisi wuxuu mar walba kala soconaya neefkiisi halku maraya iyo halku daaqaya si walba uma baahna cid raacday iyo cid shaqaale inuu u qabto waxaa kaloo halkan kaga faa'iidaysana fursadan qaaliga ah annagoo ah dhalinyarada in kuliyadda xanaanada xoolaha waxaanu sameynay kalaab la yidhaha animal welfare and environment oo u shaqeeya dadka si tabaruc aan ugu shaqeyno laba grup baan u qaybnaa waxaan uga shaqeynaa dadka xoolaha si tabaruc aan ugu daweynaa annagoo iska soo ururina annagoo contribution lacag iska ururinaa waxaanu kaloonu ku isticmaalnaa barnaamijkayaga google map wax la yidhaha oo aanu area kasta oanu ka shaqeynayno aanu ku maap garaysano oo aynan naga lumin oonu group walba saytkiisa si loo aqoonsado ama uga shaqeeyo saasaanan u howlgalna way tusaale ahaan oo kale dee neefkii een, uu soconaya waa wax nool weeyaan oo dee dhaqdhaqaaqayaan meel la taagnaanayn En, eh, marka qofka tusaale ahaan uu dad boqol neef oo kale leeyahay En, siduu eh, u kontroolaya ee ula soconaya qaab noocyuu samaynaya isaga maxaa looga baahan yahay in teknolojiyadii casriga ahayd isticmaalo si qalab noocyinu haystaa loo baahan yahay sax saas aad bay miisasta horta waa runoo xoolehen wax dadkiin waxay leeyihin xoolo tiro badan manaha in la la wada fargan kara neef kasta in lagu xidho laakiin waxaa jiro neef neefgii xoolaha horkaca ama hormoodu ah xoolo inta badan raacaan ay ku daydaan neef neefkaasaa lagu loo xidhayaa neefkaasuu la soconaya mararka saasaa loola soconaya haddii la yidhaha hawsha inta badan dee meelay daaqaan oo dee xoolii ay maraan maaha meel keliya ta wax taagnaanaya En, goobahaasoo kale ma goobo marka hore aad sii cayimanaysaan oo laisla garanayo qofka la socon karaya meesha joogayba mise waxaa la ogaanaya un intuu dee masaafo ahaan u jiro u taagan yahay danta run ahaantii iminka barbareem jiru waxa weeyaan dadki waxay samaystay waxa la illegal rangeland seerayaal aan sharci ahayn markaa goobaha neefka uu daaqayo waa goobo xadidan markaa saasaa u fududaynaysa in qalabkan lagu ogaado meesha neefka uu joogo hadduu lumo ama dee goobtii uu joogay uu ka fogaado ama meel aan haynu tago oo kale een, si u soo helaya qofkii een, wuxuu sahelay isagoo isticmaalaya internet access buu isticmaalaya Een, marka neefkiisa uu ka lumo waxaa jira tusaale ahaan oo kale marka waxaan uga maqaala ahayd in neefkiisa xadka somalilan uu ka tallaabay dabeedna waraabaa cunay g p s kiina waraabaa hore usii qaatayba dadna waa laga dabatay g b s ka ilaa iyo bartamaha etoobiya ayaa lagu soo helay neefkii marka kii waraabaa la dabagalay ha aad iyo aad saas weeye ma jiraan een, goobo kalood ku tijaabiseen oo kota- kale tusaalahaan oo kale xoolo dhaqatadii ood barteen iyo weliba een, goobo xoolo lagu dhaqayo ood ku tijaabiseen barnaamijkan oo dee inuu shaqaynayo oo hirgelayo oo uu soconayo hadda weli face ka horeeyaan preparationkiisii wadnaa waxaan doonayaa in imka sii horu marino weli way noo qorshaday laakiin weli stabti koowaad baan aan qaadin inshaalla laakiin sabab badan soo qaadnay inshaalla sida ugu dhaqsaha badan baan doonaya inaan sii horu marino inshaalla haddii la helo waagaageysta kale dhegeystayaal waxaa isna halkan ku sugan een, hormoodka kuliyadda xanaanada xoolaha ee jaamacadda golis een, cabdiraxmaan axmed xasan mataan haddaan ugu horreyn cabdiraxmaan ku weydiiyo een, siduu ku bilaabmay barnaamijkan een, xoolaha lagu xidhayo g b s ka ee lagula soconayo Een, fakarkani runtii waxa weeye fakar horta international ee jira inaguna wadankeena ku cusub hadda oo markaa la doonaya in hadda lagu een, fuliyo wadankeena oo aynu u isticmaalno si xoolihii haddii ay lumaan ama dhibaato kale ku timaado loo ogaado qofka ula socon karo xoolihiisa maadaama ayna sameynay farmis oo ay ku jiraan xoolo qaali iyo dibadda laga keenay oo qiimo badan la soo siiyey dadkana qiimo badan ugu fadhiya si loo ogaado waxaanu ku fikirnay markaa kuliyad ahaan inaanu ka shaqeyno hawshaas haddana gacantaanu ku haynaa ardaydanna aad bay u dadaaleen oo hawsha ay ku guda jiraan insha allah waxaanu rajeynaynaa mustaqbalka dhow in ay soo bixi doonaan arday ku training garaysan hawshan oo si wanaagsan u caawin doona fahmiska waddanka ka jira haddii ilaha yidhahdo waa arrin u baahan teknolojiyad iyo weliba de cagabba een, marka laga hadlayo ardaydii aad barayseen aqoonta iyo weliba een, de dadkii reer miyiga ah waa taqaanaa dadkana reer baadiyaha waa dad dee inta badan danyare u badanyihiin dad dad teknolojiyadii ku xidhan uma ma- inta badan uma badna n sidee taasoo kale aad uga fikirteen in arrinkan ku hirgeli karo markaad eegto aqoonta iyo weliba cagabka loo baahan yahay labada geesoodba Een, okay horta een, mashruucan marka koowaad waxaan doonaynaa inaan focus garayno faamiska magaalada ka jira ee laga soo saaro caanaha ee magaalada ka jira ee ay leeyihiin nimanka ganacsadayaashahi si ay magaranaysaa hawshaas ay marka hore halkaa ugu fusho marka labaad een, reer miyigeena waxaa jira qaabab kale oo la isticmaali karo oo aan kan ahayn oo ah calaamado ay reer miyigu ku garan karaan oo xoolaha loo isticmaalo wadankeena aan hore uga jiri jirin laakiin caalamka ka jira waxaan isku dayi doonaa marka hore in reer miyiga kuwa loo geeyo kabacdina tiknolojiyadda haddii ilahay ka dhigo marka ay suuro gasho la geeyo baadiyaha loo sii fidiyo haddii ilahay ka dhigo insha allah cashay waxaan isidhi xoolahaagii baad iminka wax usii dalbanaysaa horta xoolo ma dhaqataa maa weydii sida ismaaciil oo kale.
haye haye horta xoolo ma dhaqataa i weydii haye dee horta maya beerar waaweyn waan ogaa aye digaag baa Oo lahaan jira anigoo afgooyo ukunta ka iyo- cuni jira marka xilliyada xilligan oo kale la gaaray hergebka uu carrada ku bato Haye.
xaafadeena ukumaha loo soo doonan jiray Haye, marka mis- digaagiigu ogow aniga I- iyo muuskii iyo iyo kuntiis iyo iyo inkastoona ogaa inaad adigu aadan digaaga cunin Haye.
haddaan magaca xamar looga yeero ugu wa- u- hadda ugu waacana halkaasa ka cararaysa
haddaynu qodobka xiga cashay soo qaadanno ciyaaruhu waxay door weyn ka qaataan isdhexgalka bulshada wariyaha v o a magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin saaq ayaa la hadlay guddoomiyaha kooxda heerka koowaad ee comsed oo ka tirs- oo ka dhisan magaalada gaalkacyo wuxuuna kala sheekaystay heerka ciyaaraha gobolka mudug iyo weliba caqabadaha ay la kulmaan
haddaan kaaga warramo kooxda kubadda cagta ee kumsada oo heer ee waa waa koox heer sharca ah oo ka diiwaan gashan ee wasaaradda isboortiga ee puntland iyo xiriirka kubadda cagta ee soomaaliya iyo oligada soomaaliya waa waa naadi dha- dhammaystiran oo ah naadiyaasha ka ee ka mid ah ee heer koowaad ee ka dhisan ee gobolka ee gobolka baraajil ayaan ayaa ka mid nahay oo mataqaanaa waa koox ee puntland caan ka caaweeya oo tartamo caalami ah ka qayb gashay iyo koobo badan ay mataqaana ka gu- ee ku guuleysatay badana cabdiqaniyow ee- ee- maadaama isboortiga ee, waxyaabaha isdhexgalka abuura uu ka mid ka yahay amaba kow la dhihi karo waa uu uu ka mid yahay Ee, gobolka mudug magaalada gaalkacyo marka la fiiriyo dhalinyaradu isma dhexgalsana oo oo waxaad moodaa inay kala xirxiran tahay maxaa idiin diiday dhalinyaro ahaan inaad isdhexgal samaysaan oo aad isboortigii midaysaan gobolka mudug
horta isboortiga eh, gobolka mudug waa mid midaysan waaye maaha isboortiga siyaasad saa la socoto eh, labada dhinac magaalada gaalkacyo isboortiga ka jiro waa mid is- iska warqabaan weeye loogana ciyaaraan markii lagu ciyaarayo puntland oo mataqana tartan eh, cawaali stadium ka dhacayo dhalinyarada eh, koonfurta halkay u yimaadaan waana ka qayb qaataan isboortiga eh, eh, cawaali stadium ka dhaca dhinaca kale markuu ka dhacayana sidoo kale eh, aad baa mataqaana looga looga qayb qaataa isboortiga waxba ma- mataqaanaa iyo sheeg si wanaagsan buu u socdaa labada dhinac dhalinyaradana de waa dhalinyaro ay mataqaana isku dhex jirto oo sheexa wada cado weeye maahan dad mataqaana kala xiran maahan haddaan hadda runta kuu sheego isboortiga gaalkacayo mid kala xiran maahan waa mid isku furan yahay weeye Eh, cabdullaahi ciise iyo mat- garoonka iyo eh, cawaali stadium waa laba garoon oo mataqaana dhalinyarada isku mid ka yihiin taasaan kuu saxaya mid eh, mataqaana maahan isboortiga u kala xiran yahay maahan rajadiin intee la eg tahay in ee, isboortiga hadda sida muuqaalka hadda dadku ay idiin arkaan muuqaal ka duwan in gobolka aad ka abuurtaan oo dhalinyaradu isudhex gasho oo si wanaagsan dhalinyaradu isu dhex marto oo colaadii gobolka ee isdhexgalka dhalinyarada iyo isboortiga uu kusoo afjarmo rajadaas intee leeg ayaad qabtaa hadda rajada horta dadka bulshada ama dadka siyaasiyiinta isboortiga umaba qabaanba inuu miisaan leeyahayba caalamka aragtay dalabaa dalabaa ku heshiiya isboorti isu keena ayakoo colaado badan ama sanadooyin badan kala maqnaa ayaa isboorti isu keenaan maadaama isboorti uu yahayna meelaha keliya bulshada laisu soo dhaweyn karo ayaa waxaan dhihi lahaa dadka siyaasiyiinta mar walbana hogaanka dalka u haya in ay mataqaanaa siiyaan tixgelin iyo taageero caalamka oo aragtaa dalalka ugu caansan markay ciyaarayaan u fiirso hadda jarmalka oo kale angal waa dareemi kartaa markii dalkeeda ciyaarto qatar intay darta hore ay timaadaa garoonka ay ku ciyaarayaan jarmal faransa waad aragta shakshiraastorii hore iyo kii hadda haysta marka mar walbaba siyaasiyiinta soomaalida ha noqdo maamul ama noqdo soomaaliyaba mawasiima qiimaha uguma fadhiyaan caalamkana bulshada ugu horeysa waa waxa weye waa sports weye nabadda isdhexgalka walaaltinimada waxyaalo badan buu qofka xataa taariifta xataa uu ka qayb qaataa oo ku sheega waxyaalo badan buu xataa dhalinyarada xataa ka mashquulaya marka dhibaatada ugu badan oo nahaysata waxa weeye horumar la-aanta naga haysata madaxdeena ama ganacsatada dadka u ah hogaanka umaba qabaanba sportisku inuu yahay mataqaana waxba umaba ahba wiilashooda xataa kuwa madaxda ama kuwa ganacsatada maalmaba aan mataqaana tababar siinaa ama ka mid yihiin tiimka dadka anaa hogaaminayn adig comset
wariyaha v o ee magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq oo khadka telefoonka ku wareystay guddoomiyaha comset oo gaalkacyo ku sugan caashay ciyaarihii ayaynu haatan waxaan leeyahay dhinacii heesaha sanadka cusub sanad cusubna waa la galay heesta aan duugoobin sanad waliba hoodiyo wuxuu hadiimo leeyahay waa laga helaa codka macaan fanaanka maxamed suleymaan tubaaciyo heesta sanadka cusub qaar kaa horeeyo hodanaana dhaafay absolutely halkii waa- loogu mahadnaqayna ka habaabi maysid kuwa harayna dabada waa la hubsan doonaa waa marka wanaag iyo khayr baynu ka rajaynaynaa He- ismaaciil heestan waxaan la yaabaa Ha, duugoomayso caashay ma duugowdo waxaan u duugoobayn erayadan duugoobayn erayada macno badan samaynaya iyo waxay k- d- eh, dareenkaagana way kaxaynaysaa iyo meel sawirka ay durugsan.
bixinayso say u kooban tahay iyo meelaha eh, kala duwanay taabanayso marka hadda la leeyahay halkii loogu mahadnaqay ka habaabi maysid calaashan hadday ku soo mareen sanado wanaagsan oo baraare iyo bashbash loo baxay oo nabad iyo caano la durduuranayay marka sanadahaasiba way jireen kuwa soo socdana waa la arki doonaa bay leeyihiin.
su-aalana waan kuu qabaa laakiin inta aanan su-aasha ku weydiin barnaamijkii ciyaarahan markii dhow sii sheegay Ah, iyo jamaal axmed cismaan oo sa- dib ugu eegi doona qaar ka mid a dhacdooyinkii ugu waaweynaa dhinaca ciyaaraha ee sanadkan
dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee isboortiga sanadka dhegaystayaal haddii aynu soo qaadano waxaa ka mid ahaa xulka kubadda cagta dalka soomaaliya oo ka qaybgalay koobkii bariga bartamaha afrika ee addis ababa lagu soo gebagabeeyey ayaa soomaaliya guuldarro kala soo kulantay koobkaasi waxaa soomaaliya laga soo adkaaday dhammaan saddexdii kulan ee ciyaartay iyadoo sidoo kale aan wax goola dhalinin saddexdaasi kulan oo ciyaartay xulka kubadda cagta dalka soomaaliya ayaa sidoo kale sanadkan waxa ay ku guuldareysteen inay ka badiyaan xulka niger kadib kulamada horodhaca ee sarreebka koobka adduunka ee qaaradda afrika ay soomaaliya la ciyaartay xulka niger markaasoo labadii kulan soomaaliya lagaga adkaaday dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee caalamka kubadda cagta ka dhaca waxaa sidoo kale ka mid ahaa markii ugu horreysay taariikhda ciyaaraha kubadda cagta soomaaliya ayaa ciyaartii ugu horreysay waxaa si toos ah oo laifa looga daawaday caalamka 17 disembar iyo 24 disembar kadib markii kooxaha hegan iyo horseed ay ciyaaro adag isaga hor yimaadeen 17 disembar ayaa kulan adag waxa uu ku dhex maray garoonka kubadda cagta ee conis stadium ee magaalada muqdisho kooxaha hegan ee biliiska iyo horseed ee milatariga koobka generaal daa'uud markaas oo laba gooli gool ay ku adkaatay kooxda horseed sidoo kale 24 disembar ayaa subarkaabaha soomaaliya laga ciyaaro waxaa si toosa looga daawaday tv-ga somali national t v ee dowladda soomaaliya ay maamusho ciyaartaasi dhex maraysay hegan iyo horseed oo mar kale horseed ay adkaatay xulka dalka chile ayaa markii ugu horreysay ku guuleystay kooba amerika ama koobka laga ciyaaro qaaradda amerika ee kubadda cagta markaasoo kulinkii ugu dambeeyey ee faynalaha xulka chile ay kaga adkaatay rigoorooyin afar gool iyo gool ah xulka dalka argentina dalka chile oo uu martigelinayay kubba amerika ayaa waxaa lagaga dhawaaqay markii koobka ay ku guulaysteen inay tahay maalin fasax oo qaran u guud waddanka chile oo idil guddiga anshaxa xiriirka kubadda cagta adduunka ee fifa ayaa muddo siddeed sana ah dhaqdhaqaaqyada ciyaareed ka mamnuucay madaxweynihii xiriirkaasi seb balata iyo madaxweynaha xiriirka kubadda cagta yurub ee ueva michel balatini markii lagu helay arrimo musuq maasuq guddigan ayaa tallabadan qaatay sababo la xiriira laaluush laba milyan oo dollar oo la rumaysan yihiin balater uu sanadkii laba kun koo iyo tobanka siiyey balatini dacwadoogayaasha switzerland ayaa sidoo kale furay baaritaan ku saabsan lacagtan ganaxan ayaa waxa uu meesha ka saari doonaa qorshihii balatini oo ahaa inuu bedelo balata marka doorashada madaxweyne fifa la qabto bisha februari ee soo socota balatini iyo balater ee labaduba beeniyey eedeymaha loo jeeday kooxda kubadda cagta chelsea ayaa waxa ay shaqada ka xirisay tababare jose morino kadib toddoba bilood uun kadib markii jose morino uu ku guulaystay koobka laga ciyaaro premier leaga ee english premier league oo chelsea uu kula guulaystay bayaan ka soo baxay kooxda chelsea ayaa lagu sheegay in kooxda iyo macalin morino isla garteen inay soo gabagabeeyeen xiriirkooda uuna ka tagayo kooxda naadiga chelsea oo difaacanaysa horyaalka premier league ayaa waxaa markii morino laga xiriyey naadigaasi ay ku jirtay kaalinta lix tobanaad ee kala sanaynta horyaalka iyadoo hal dhibcuun ay markaasi u jirtay heerka loogu gudbo divishanka ama heerka labaad ee horyaalka kubadda cagta dalka ingiriiska waxaana laga adkaaday sagaal kulan lix iyo tobankii kulan ee ciyaartay dhegaystayaal waxaa intaasi noogu eg dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee isboortiga sanadka laba kun shan iyo toban
barnaamijka ciyaaraha iyo jamaal axmed cismaan intaas danka nabad caasha sanad wanaagsan mar kale sanadka laba kun lix iyo tobanka kullu caam waantum bikhaar dhegeystayaasha meel kastoo inaga maqlay maanta waa maalinta sanadka u horreysay Waana inuu bashbash Jimce.
ku bilowdo baraaro ku bilowdo maalin jimco ah uu- si khayr lan ku dhammaadaan horjeedana aad baad ugu soo dhegeystayaasha.
celcelinaysaa sanad cusub ee su-aalan ku weydiiyey ay sanadkan waxaa dhammaaday laba kun iyo shan iyo toban aad iyo aad hadduu saantiisa sii muuqata maxaad ku xasuutaa
ismaaciilow sanadkan xalan isweydiinaya kowdhe Haye.
meeluu ku dhashay xitaa ma xasuusto waxaan xusuusan waayey marka uu dhalanaya xaaladdu siday ahayd marka waxaaba isugu kay xigta haddaan xisaabiyey sanadkii laba kun afar iyo tobanka oo usoo booday kii lix iyo tobanka marka shan iyo tobankoo dhan laima tiriyo malaa waayo aad maba xasuustaba malaa aad baad u shaqaynayso anigu anigu waan shakiye waxaan is idhi Haye.
tii ugu weyneed baad ilowday oo waxaad tifyadaad aad u daawanayso inaad sanadkan codaynaysid oo lagu Allah.
ogoladay oo sanadkan inaad laba calan yeelatay taasaa iga hoos baxda oon codayn doonon codkaygu isbedel samayn in doono codkaaga oo aad u daawanaysid ma ma donald trump aad u codaysaa ma obama aad u codaysaa ma Ma Hillary aad hillary ma aad hillary ba- yaan obama odhan ma hillary clinton ma- Alle- ya alla ilahi taasaan ismaaciil oo iloobay Hay.
oo weliba waa isdiiwaan geliyo codkayga isbedel buu samayn doonaa sanadkani dee ha absolute ha qudheeda ka mid a waxyaabaha sanadkan kugu cusub aad iyo aad aad baad umahadsan tahay ismaaciilna isoo xasuusisay kula caam wa antum bikhayr sanad inta kale wanaagsan inta kalena cawayskan u dhiganana inta kalena caweyska waa markaan soo xasuusta laakiin hadda fasalkan laftigiisana maalmadood waxaad ii sheegaysay adigoo jaamacadda jooga may tan igu yaabka badneed tan igu yaabka Haye.
badneed waxay ahayd ee arday baa iswareysanaysay haye Een, adigu maxaas miyaa tahay adigu ma gabar oo la iswareysanaya moogta haye gabar bay ku timid oo dadkan een, latinoska la yidhaahdo haye marka waxay tiri anigu waa lay qabaa waxaan ahay xaas eyna waan leeyahay haye waxaan tiri ma dhegahaagaa si kale wax u maqlay mise gabadhu waxay leedahay ey baan leeyahay haye markaasaan ku leenu caruurna say tiri caruur ma lihi ey baan leeyahay aniga dee meeshan absolute waxaa lacag badan la waxyaabaha igu geliya yaabka badnaa sanadkaan maqlayahay hadhowna inuu dhexlaa laga yaaba oo eygaasi uu qaato een, wixii xoolay lahaydba wixii xoola ay lahayd markaas lagu eegaas waa taajir marka eegaas adiga laga yaaba inuu kaa taajirsanaado xaaladaha cajiibka ee dalkan loogu yimid ismaaciil oo waa tahay maxaa noo xiga waa dhinacii sugaantana ma leynaa marka inaan dhinacii gaarnay suugaanta heesihii xalayto la qaaday ee sanadka cusub lagu soo dhaweynayay haye yurub genyo iyo haddaynu u tagno heesay tiraa degdeg igu kaalay deg deg igu kaalay degdeg igu kaalay ha bal aan wada dhegaysanna marka hore
daqii naftaydow adigan adigan ku doorto kuma day karaayo dadkan kuugu jecelaye daqii naftaydow adigan adigan ku doorto kuma day karaayo dadkan kuugu jecelahaye damqashada naftaydu ma kabaaxinaysana darankaara weeyo dawadiisa haysaye damqashada naftaydu ma kabaaxinaysana darankaara weeyo dawadiisa haysaye dama iyo jacaylba isku kendilaye degdeg igu kaalay xabiibi igu kaalay degdeg igu kaalay dama iyo jacaylba isku kendilaye degdeg igu kaalay xabiibi igu kaalay degdeg igu kaalay
heesta eryadeeda qaar waa idhaaf ismaaciil oo deg deg iigu kaala xabiibi ii kaalay xaguu jiraa ka loo yeerayo waa waxyaabaha xilhaala ah Haye. yurubga ayaa ka jawaabaysay iyo heesta qaybaheeda dambaan ugu tegi doonaa guud ahaan idaacaddii duhurnimana intaa ayay ku dhan tahay tan iyo intaynu idaacadda xiga ku kulmayno dhammaantiin waxaad leenahay sanad wanaagsan
doostii hankaygow anigaad anigaad ideqdo kuma diidi karayo dhaban kuugu diranahaye doostii hankaygow anigaad anigaad ideqdo kuma diidi karayo dhaban kuugu diranahaye
This program has come to you from the Voice of America, Washington.